dalkiidinka qarriway dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho
kulan wacan oo wanaagsan meel baa joogtaan si kastoo maqalkan idiin soo gaariya waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xorashada waraysada oo xil walba hadalkan aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslax altabliiq alshabaab telefon jadiid alushiiq majmac ulislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya saylaciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwanay daba soconayaan amay feer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saaray ilaahay saatirba isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm unccb
diintaan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa sabdi axad ay soo gelayso taariikhda ay ku aastaysan tahay afariyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan kusoo qaadi doona da allaha awoodle laga hela waxaa qayb ka noqon doona ururka al-shabaab ayaa saddex ruux ay kala baxeen guryahooda magaalada badaxaawe ee gobolka godo waxay ku dilaan duleedka magaaladaasi faahfaahno ku saabsan iyo cabsi ay dareemayaan dadka magaalada badaxaawo ayaan idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona dagaal geysta khasaare ayaa maanta ciidamo ka watarsan dowladda federaalka soomaaliya waxay ku dhex maray duuleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug faahfaahino la xidhiidha ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbin doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle waxaa qarax lagula aatay duuleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe warar soo baxaya ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa taliska ciidanka booliska soomaaliyeed waxa ay sheegeen in si dhaqsa ah ay u furi doonaan dhammayn waddooyinka xiran ee magaalada caasimadda ee muqdisho haddaba sababaha u suurtogeli karto ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah muqdisho wuxuu mar kale uu sheegay in maamulkaasi uu diiradda uu saari doono furitaanka wadooyinka dhagxaanta lagu jiray magaalada caasimada ah muqdisho qodobada kale barnaamijkan caawa ku dhageysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona ciidamada militariga Soomaaliya qaybta koob iyo labaatanaad ayaa ugu dambeyn iska ambabaxay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay waxgaradka deegaanka iyo maamulka Hirshabeelle faahfaahin la xiriira ayaan idiin soo gudbi doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta gaaray magaalada marka ee xarunta gobolka shabeelle hase kadibna wuxuu dib u laabtay magaalada caasimada ah muqdisho nuxurka khudbadda uu ka jeshay magaalada marka ee shabeellaha hoose ayaan idiin soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegaysan doonteen xubinta aadka xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaa ku dhegaysan doonteen heesta
somalay garadlay garjada kalliday kaygeeda oo xura gumaysiga ka decelay somalay somalay somalay kantaagaro
intii diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasan axmed maxamed saaxiibka sharma ka suul ayaa barnaamijka caawa farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysada kulan wanaagsan ayaan idileenaa saaxiibayaal ku soo rodo barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa wax qarax khasaare geystay duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maanta lagula egtay kulanyo uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi shitaawe waxaana wafdigaasi qayb ka ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga ee maamulka hirshabeelle qaraxaas oo ahaa miinada nooca lagu aaso ayaa qabsatay mid ka mid ah gaadiidka ala socday gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa la xaqiijiyey dhimashada saddex ruux oo ka mid yahay wasiirka hore ee wasaaradda ganacsiga sabriye iyo xasan maxamed cosable oo ka mid ahaa shaqaalaha hay-ad ka howlgasha magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada jowar caasimada hirshabelle waxay sheegeen in maamulka hirshabelle looga baahan yahay in ay wax ka qabataan dhibaatada mas-uuliyiinta hirshabelle ee kala kulmaya inta u dhexaysa magaalooyinka jowhar iyo magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه إليه راجعون إلهي ها النحاريستو إلهي ها النحاريستو ولا لهن oo gacanka xaq daran oo ay dishay oo ayagoo gurigoo masaafura dhexda loo geliyey miino oo saaka ku geeriyooday waddada u dhaxaysa balcad iyo qalimow ilaahay ha u naxariisto guddoomiye ku-xigeenkii gobolka shabeellada dhexe dhanka maaliyadda cabdulaahi shitaawe wasiirkii hore ee ganacsiga sabriye xasan xasan baldoos iyo yarkii la socday oo darawalka ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ka waraabiyo jannadiisii fardows ahayd ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u naxariisto ilaahay waxaan uga baryaynaa sakaraadkii waa dhaafay inuu su-aasha u dhib yareeyo ilaahay waxaan uga baryaynaa intay ka tagaana inuu ilaahay ka dhigo agoon soo kaagacdo inuu ilaahay ka dhigo waxaanu tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan bulsho weynta reer hirshabeelle oo ay ka baxeen raggaas qaaliga waxaan leeyahay allaha u naxariisto ilaahay jannadii fardowsaaid ha ka waraabiyo hirshabeelle hirshabeelle iyo jidka u dhaxeeya muxuu ahay jawhar iyo balcad oo noqday qabuurihii dadkeenna noqday oo ay nimankii arxan laawayaasha aha maalin kastaba dadkeenna ku dilahayaan waxaan leeyahay allaha u naxariisto samir iyo iimaan allaha naga siiyo annagana ilaahay gadaashooda nama fidneeyo waxaan leeyahay ilaahay raggaasa u naxariisto intay ka tageenna samir iyo iimaan allaha ka siiyo waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo guddoomiye ku-xigeenka koobaad cabdi xuseen geedi ku soo dhowow guddoomiye allaha u naxariista ninkaas بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون maanta waxaana la soo sheegay arrin naxdin leh oo ku timid rag reer jowhar ahaa oo mas-uuliyiinta halkan qaar ka ahaa ninkan cabdullaahi shataawe oo guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeelle dhexe ahaa iyo sabriye oo awal wasiirka ku-xigeen ka ahaa halka kan hirshabeelle iyo darawalkii la socday intaba muxuu ahaa waxaan leenahay jannadii ilaahay ka waraabiyo annagana samir mahlaa naga siiyo gaar ahaanna dadkii ay ka baxeen qoysaskii ka baxeen ilaahay samar imaan ka siiyo maanta agoon bay ka tageen haween bay ka tageen waxaa weeye arrin waxaa weeye arrintaas geerida lama diidano qof walbaa ku imaanaysaa wakhtigiisay ku imaanaysaa laakiin waxaan ka xunnahay kuwa waddada u galay cadowga ah oo dadkaas maanta muxuu ahay u sabab u noqda inay dilaan oo mataqaanaa ay hilbahood googooyaan kuwaasaan ka xunnahay marka waxaan leenahay ilaahay samir iyo imaan ha naga wada siiyo dhammaanteen soomaaliya o dhan samir imaan la ka siiyo bedelkooduna khayr qaba ilaahay ha soo geliyo awlaadday ka tageenna kugu barakaysa allah ka dhigo ilaahayna ha garab galo biidnillahi kariim intaas haddaan ka gudbo waxaan leeyahay nimankan cadow weeye meeshaan maanta kow ma ahan marar badan bay dadku meesha ku laayeen oo miino u geliyeen markay tabardarroodeen oo ay wax walba sameeyeen ayaa dadku miinada dad u gelinayaan waxaan leeyahay ciidamada waddada jooga ee aagga deggan inay kormeer sameeyaan kontarool sameeyaan dadkaa cadow maalma miinada gelinaya meesha ciidan ku filan waa joogaa si aan la socdo oo had maanta ciidanlaan maahan laakiin waxaan leeyahay meeshaas taxadir xunay ku dhacdaas leeyahay waa canaanana ciidamada waxaan ugu baaqayaa ciidamada qalabka sida ee eridaa deggan dadka maal meesha ku dhammaanayo oo saraakiisha qaali ku dhammaanayso oo qof kastoo qaali meesha loogu dhimanayo waxaa loo baahan yahay maanta wixii ka dambeeyo in laga taxadiro aan u soo jeedinayaa taliyayaasha ciidamada waxaan leeyahay gaar ahaan milatariga meesha jooga waa inay waddadaas ku rondeeyaan miina baar sameeyaan qalabku way haystaan waa inay mataqaanaa ay meeshaas muxuu ahay amnigeeda sugaan maxaa yeelay dhibaato weeye wax yar oo dhudhuumanaya inay dhibaato culusa soo gaarsiin maalin walba dad dhudhuumanayo afar xaba ama laba xaba shan xaba ah inay mataqaanaa dad qaali ah maalin walba ay naga dilaan aad baan uga xunnahay waxaan leeyahay ciidamadu meesha joogo waa inay isxil saaraan halkaasna ayaga lafsadooda ku baxsan maayo haddayna saas ka hortag samaynin oo jadaal samaynin birin ayaga haddan lagu dilaya ayagoo qaaliha lagu dilaya marka waxaan leeyahay taxadir badan hala sameeyaan ugu baaqayaa waxaan leeyahay intaasaan warkii ku soo koobaya waxaan leeyahay samar imaan ilaah naga siiyo wabilahi towfiiq kulan wanaagsan ayaan idilanahay barnaamijka xulashada wareysadda ay dhageysanaysaan raadiyaha xaadadana waad nagala socotaan magaalada caasimada ah muqdisho ee markaan aadiya taliyaha cusub ee ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan xijaar ayaa sheegay in taliska ciidanka booliiska ay la imaan doonaan qorshe cusub oo lagu xaqiijin doono ammaanka magaalada caasimada ah ee muqdisho taliyaha wuxuu sheegay in qorshaha dadka dadka shacabka ah dhibaato badan ku qabaan islamarkaasna ay furin doonaan wadooyinka ayna diyaarinayaan qorsho ka duwan midka hadda uu ku shaqeeya ciidanka booliiska soomaaliyeed ee fadhigiisa ah magaalada caasimada ah ee muqdisho qaybta saldhigyada akademiyada saraakiisha sarsareed sarreeyayaasha iyagaa hoos idinku soo daadejin doona waxa aan iyaga soo faro inuu idinka idin soo gaaro waxaan rabaa inaan wax yar idiin dulmaro qaabka ama qorshaha ciidanka buliiska soomaaliyeed oo naga wakiilahay dowladda sidaan u dhiqi doono waxaan rabaa ciidanka inaannu horay marino horay marinno afka keliya ma laga rabee waxaa la rabaa ciidanka tiro ahaan in la badiyo tiradu hadda joogo tiro ka badan laga dhigo ciidanka gaadiidkuu haysto gaadiid ka badan inaan keeno ciidanka isgaarsiintuu haysto isgaarsiinta ka badan inaan keeno ciidanka guryuhuu ku jiro guryo ka badan inaan keeno waxaa layga rabaa waxaan rabaa inaannu qorshe cad oo wada socda oo mug weyn oo istaraatiijiyadda lagu gaarayo aan ka shaqeeyo waxaan u dhaafayaa hogaamada sarreeyayaasha qaybta guud inay hawsha dhey tudheyga loo yaqaano ama maalin walba socota iyagu wadaan saldhigyada qaybaha amniga si aan anigu ugu fara bannaanaado horumarinta buliiska guud ahaan markaa waxaan rabaa inaynu inuu maalintan buliiska ka tegaayo meesha rag baa soo gaarsiiyey saraakiil baa iga horreysay qaar baa ku dhintay qaar baa ku agoonoobay inay meeshay soo gaarsiiyaan aan ka sii wado oo aan gaarsiiyo meel aan ku faani karno marka aniga la iga beddelayo inshaa allah waxaanala ka rabaa inaannu la nimaadno qorshe cad oo aannu ku sugayno amniga magaalada muqdisho ee magaalo madaxa dalka soomaaliya ah amnigeeda inaannu sugno oo qaabka hadda lagu sugo qaab ka duwan aannu la nimaadno waxaa hadda jira xaydaamo lagu googooyey magaalada taasoo la rabo inaan lagu amniga loogu talagalay oo hadda amniga lagu ilaaliyo qorshe ka duwan oo aan dadku ku dhibaatoon oo aannu caqli la nimaado aannu ku ku amniga dalka aannu ku sugayno annagoo kaashinayna ciidamada kale dowladda iyo muxuu ahaa duqa magaalada iyo gobernatooraha iyo duqa magaaladaba islaah inaannu la nimaadno qorshe cad oo habaysan oo amniga aannu ku sugayno buliisku boliisku waa ilaaliyaha shacabka soomaaliyeed magaalada xamar waxaa nooga wakiila qaybta guud annaka iyo akadeemiyada iyo hogaamada iyo taliska guud waxaanu nahay kaalmeeyayaal u diyaariya siday u howlgeli lahaayeen oo hawshooda ay u gudan lahaayeen baahidoodanna aan u dabooli lahayn tababar tababar gaadiid isgaarsiin aqoon muxuu ahaa inaannu annaku la garab taagannahay si ay waajibaadka culus ee hor saaran ee degmooyinka gobolka banaadir uu ka kooban yahay oo dhan amnigiisa aan gacanta ugu dhigno waxaad noqon doontaan ciidanka ka qayb qaadan doona sugidda ammaanka awalna badidiinna waxaa laydinka soo xulo halka laydin keenay xirfado gaar ah oo cusub oo dardargelina inaad kula noqotaan saldhigyadiinnii qaybihiinnii iyo colalkii aad ka timaadeen waxaa laydinka rabaa marka inaad kula noqotaan saldhigyadii aad ka shaqaynayseen hawl wanaagsan muxuu ahaa kooxda heegan way isu dambaynaa waxaan filayaa ama rajaynayaa maalinta maalinta ka dambaysa qalabkan qalab ka duwan idinkoo haysta dharkan dhar ka duwan idinkoo haysta inaannu muxuu ahaay testi deg dega oo qorshaha u horeeyaa sida uu sheegay taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir iyo baamboyda iyo baamboyda waxaan kala dardaarmi doonaa arrintaa igala xiriir maadaama hawsha baaxaddooda ay weyn tahay qorsho badan layga rabo howlgal badan layga rabo jenaraal cabdirashiid baa idinka wakiila isagaa dabada ku dhegi doontaan isagaa ii imaan doona isagaa qorshaha la imaan doona waxaan aakhirtu idinkula dardaarmaya ciidan wuxuu ku howlgalaa ama magac iyo sharaf ku yeeshaa dharkaa markaad qabtid buliis baa tahay disibliinka in la adkeeyo haddii aan kala sarraynta iyo disibliinka la adkayn wax noo hagaagayaa ma jiraan waa dardaaranka koowaana idin siinayo dardaaranka labaadna waxaa weeye dadka shacabka ah ee aad u adeegaysaan ee laamiga markaad joogtaan oo saldhiga joogtaan dhowr milyuunoo qof baad la kulmaysaa mid cadhaysan mid faraxsan mid xanaaqsan marka dadka inaad u dulqaadataan ood yeelataan dulqaad ayna idinka muuqato astaantii inay buliisku yahay ciidan u adeegaya taas waxaad ku khusaysaa qofka iisoo dacweeya wuxuu leeyahy kontaroolkaas niman buliisaa igu maagay marka buliiskaas inuu janaka yahay inuu askari yahay inuu heegan yahay lama kala yaqaan magaca hal qof hadduu duleeyo ama dhib u geysto kulligan waana wada gaaraya marka marka aad dadka la macaamilaysaan shacab weeye dadakani waa shacabka idinka hor imaanaya haddaad albaab ka baxdo qofba xaaladiisu meel bay ku sugantahay mid baan maantoo dhan qadayn mid baa cadhaysan mid baa faraxsan mid baan sabraynin idinka waxaa la rabaa dulqaad inaad la timaadaan oo idinka muuqato inaad isaga u adeegaysaan oo u dulqaadanaysaan wax kastaoo isaga uu la yimaado taliyaha ciidanka buliiska soomaaliyeed ayuu kaasaa hoo sheegay in maamulkiisa qorshe cad uu la imaan doono lagu furi doono wadooyinka magaalada caasimadaahi muqdisho sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadaahi muqdisho cumar maxamuud maxamed oo la yaqaan cumar firshan ayaa maanta wuxuu ka qayb galay shirka waatasha ah oo lagu hadlayay arrimaha haweenka dhismaha nabadda oo ay soo qaabqaabeysay ururka haweenka qaranka soomaaliyeed gudoomiyaha waxuu sheegay in meel wanaagsan ay marayso arrimaha furitaanka wadooyinka magaalada caasimadaahi muqdisho oo dhowaan uu guddi u saaray gudoomiye cumar finish waxa uu sheegay inaysan aqbali karin in aanu darro ay shabo ka geystaan caasimadda ayna dhibaatooyin ka soo gaaraan dadka shacabka ku nool gobolka banaadir ee muqdisho heer gobol heer degmo ee isugu jira ururweynaha haweenka iyo qaybaha kale ee ee bulshada soomaaliyeed ciidamada amniga dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan idinkaga mahad celinayaa munaasabaddan aad igu martiqaadeen oo aad ku muujinaysaan sida eday ay ururweynaha haweenka uga go'an tahay doorka uga aadan amniga dalka gaar ahaan magaaladan muqdisho inay ka qaataan runtii keyro wadaniyadeed ayay nagu abuuraysaa waxayna nagu dhiirigelinaysaa waajibaadka naga saaran fulinta hawsheenna inaan si hufan oo muuqda oo yacni kartile inaan u gudanno waxaan arkaynaa gabdhaheennii hooyooyinkii inay garabkeenna taagan yihiin ayna diyaar u yihiin kaalinta uga aadan la dagaalanka cadowga inay abbaaraan runtii wax badanaan soo joognay dalka soomaaliya gaar ahaan magaaladan muqdisho maalin ugama bixin dalka waxaan aada xoogaal u nahay hagaardaamooyinka iyo khiyaanada uu abaabulayo cadowga dalka soomaaliyeed runtii wiilasha adinku aada dhasheen iyo kuwa idinla dhashay rool lama ilaawaan ah ayay qaateen adinkuna kama dhacdiinoo waa hubaa cadowga wuxuu ku soo duulay dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo intooda badan gacanta ku dhigay walaalaha amisom iyo wiilasheenna ayaa mataqaanaa la dagaalamay jebiyeyna cadowga kana sifeeyey magaalada muqdisho iyo daafaheeda sida aan hubo qaar badan sida aan hubo qaar badan oo idin ka mida inay goobjoog u ahaayeen meesha hadda aan taaganahay ayaa ahayd meelaha ugu horeeya oo difaaca looga jiro wixii ka shisheeyena ayagaaba maamulaya arrintaas waa laga soo gudbay maantay ayagaa cararaya annaga waxaa nala gudboona nalaga rabaa keliya inaan baaxsano oo aanaan fadhigeenna ku sugin waxa meesha ku soo haray ama meelaha yacni hadda dhibaatooyinka samaynaya waa kooxo aada u tiro yar oo uu soo maleegay cadowyada shisheeyey oo argixisada caalamiga ay mareegeen ayagoo adeegsanaya teknolojiyad casri ah runtii wiilasheenna dhallinyaradeenna oo gabdho iyo wiilalba leh waxay habeen iyo maalin u taagan yihiin inay technolojiga qaraxa ah ila waa waa technolojiya casri ah qaraxyada waxa aad arkaysiin inay iyaga hilibkooda iyo lafahooda inay u dhigaan runtii waa waa hageerdaamadii ugu dambaysay oo uu adeegsanayo cadowgu kadib markii looga taag roonaaday dagaaladii foolka foolka ah oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo gobollada kale ee dalka magaalada muqdisho ee suuro geli waayey isu socodkii bulshada soomaaliyeed iyo adeegyadii ganacsiga iyo nolosha dhagaxaha xanibay waa la qaadi doonaa wakhti dhow haddii aan laidin waxaad la socotiin arrintaas suuragelinteeda in loo xil saaray saraakiil khubaro ah oo aqoon gaar ah u leh amniga dalka gaar ahaan magaaladan muqdisho arrintaas meel aad u wanaagsan ayay maraysaa dad badan oo kan mid ah bulshadeennu waxay welwel ka qabaan marka dhagxahaas la qaado inay cadowgu ay ismiidaamintii iyo waxyaabihii ay samaynayeen ay ay isugu dayaan taas anigu shaki kama qabo waxaan aaminsanahay wiilasheennan iyo gabdhaheenoo isku duuban inay ka hortegi doonaan inay ka hortegi doonaan ayaan aaminsanahay oo ayaan cadowga u suuragelayn marnaba inay qaraxii baabuurkii iyo dhagarqabihii fulinaya ay ay ishelaan oo inta ay isu imaan gacanta lagu soo dhigi doono taas waa midaan aaminsan waxaa kaloon ognahay meelaha aan ka fogeyn magaalada muqdisho in laga soo abaabulo qaraxyada loosoo loo soo diro halkan oo ah ca- caasimadii dalka soomaaliya ee caasimadda oo carqaladaysan macnaheedu waxa waaye dalka oo carqaladaysan marka ma aqbali karno in kooxo eh, eh, argixiso ah oo caalami ah wiilal yar yar oo aragti fog aan lahayn iyo kuwa aan waxba baran inay noogu soo dhiibaan eh, eh, eh, bambooyin iyo qaraxyo laguna laayo eh, ubadkeenna annaga arrintaas arrintaas waxaan uga jawaabaynaa inaan abbaarno meelaha ayaga ay joogaan oo saldhigyada u ah annagoon rag iyo dumarba u kala harin gabdhihiinna roolkiinnu waa inuu muuqdo oo wiilasha ayagaan horkacaynaa oo yacni aan ugu tegaynaa goobaha ay joogaan cadowgii gabdhuhu inaayan ka harin cabitaankooda iyo heliyaho iyo mataqaan ay ladumaysaa Eh, sidaa darteed ballanteennu waa sidaas dhagxaha oo la qaado eh, gabdhaha iyo wiilasha oo gacmaha ishaysta oo baacsada cadowga ee kana eriya meelaha ay joogaan waxaan ognahay inay saldhigyo koob kooban oon awood badnayn ay ka dhigteen eh, labada gobol oo oo kulaala magaaladan muqdisho ee ee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe Eh, wiilasheennu halkaasay joogaan dagaalkana way la wadaan laakiin waxay la-yihiin dhiirigelintiinna oo helyaho ah aad iyo aad aad iyo aad iyo aad idinka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin Eh, si loo abbaaro goobaha eh, cadowga uu saldhigyada ka dhigtay waa inaan soo qabanno kuwa ku dhuumaalaysanaya gudaheen xaafadaha ku dhuumaalaysanaya waa inaan la wadaagno eh, wiilasha u taagan eh, iyo- iyo iyo gabdhaha u taagan amniga waa in aan xoogaha la wadaagno waa in qoorta laga soo qabto taas marka ay suuro gasho waxaan hubaa magaaladan inaysan dhagax u baahnayn aysan u baahnayn eh, maxaa la yidhaahdaa eh, ciidamo hubaysan oo qoryo wata uma baahna gabdhaha iyo wiilasha iyo ardaydaa ku filan ee in- inteena kale haddii alla idmo inteena kale waxaan abbaari doonnaa inteena kale haddii alla idmo waxaan abbaari doonnaa eh, gobollada nagu dhow dhow oo aan ognahay eh, meelaha waxyaabaha magaalada muqdisho ka dhacaya in laga soo abaabulo Eh, ciidamadeennuna markay arkaan eh, gabdhaha walaalahooda hooyooyinkooda oo oo mataqaana garabkooda taagan waxaan hubaa inay toos usii socon doonaan ilaa ay eh, xuduudda soomaaliya ee calanka jamhuuriyadda ka taagaan Eh, ma rabo inaan intaas ka badan aan hadalkayga sii wado aad iyo aad aan idinkaga mahad celinayaa soo dhowaada waa waa shaqo wana shaqo wanaagsan waxaa noo ballan ah ee shaqo iyo halgan iyo amniga dalkeenna oo gacanteenna aan kusoo celin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho cumar maxamuud maxamed cunfinish ayuu kaas oo sheegay in meel wanaagsan ay marayso furitaanka wadoonka magaalada caasimada ee muqdisho kulan wanaagsan hadii lanahay xulasho wareysadada dhegeysanaysan raadiyaha hadal ayaad nagala socotaan magaalada badxaawo ee gobolka gudo ayaa markan aadaya saddex ruux oo ka mid ahaa mas-uuliin la shaqeeya maamulka magaalada badalxaawo ee gobolka gudo ayaa waxyaexada al-shabaab ay ku dileen duuladka magaalada badalxaawo ee gobolka gudo kadib marka ay kala bixeen guryahooda oo ku yaala gudaha magaalada badalxaawo ee gobolka gudo dadka la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray cabdi aalan keynan oo qaabilsanaa waaxda maaliyadda ee degmada iyo xuseen shariif cabdulle oo ahaa gudoomiye waaxiid nabadoon aadan nuur gaarood oo ka mid ah garadka deegaanka badalxaawo ayaan weydiiyey ballo in sharaxa sida ay wax u dhaceen adeero inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun aa u naxariisto laa qof aa khalad lagu dilay laba nin iyo gaba islaan dadkaas oo ahaa dad shacab ah oo guryahooda lagala baxay dib markii xaafadaha laga yala durjiyeyna waa la dilay waa la toogtay marka arrimaha dhacay ee degmada balaxa oo ka dhacay sidaasay ahayd abaara sidii saaca habeenii abaaraha waa gartay qorshaha loo dilay ee maxaan kala soconaa adeero dadka iska shacab oo dadka hadday u bataan waa waa gudoomiye xaafadeedya labada nin gabadhana waaxbay gudoomiye xaaf wax xaafad aanbay gudoomiye gudoomiye ka tahaa liigu yiri wax xil ahoo kaleeta male waa dad uun xaafad deganaayo xaafadaas uun dhaqdhaqaaqeedaas uun horjooganimada lagu dilay wey dhaqdhaqaaqa wax hadday dhacaan kolley ciidan waa dhaqdhaqaaqi dhaqdhaqaaqaas ay dadkii wax sameeyey meesha ma joogaan oo iska dhaqdhaqaaqa un caadi ah marka waa dhaqdhaqaaq waa la sameeyey oo islaamnimadii ay sameeyeen dadka meesha ka tageen laakiin wax un ay waa gartay marka in ah ma dhicin reer habeenkii waa lasoo geli karaa magaalada waa qasab magaalo weyn weeye iridaheeda waa badan yihiin caadi si dhuubashaana waa loo soo geli karaa marka dadkana guryaha waa lagala bixi karaa ma aha inaan la soo geli karin habeen kasta mar kastana ay magaalo xiran oo muxuu ahaa laga warhaya aysan ahayn wallaahi aada bay uga argagaxeen dadka dhibkaas dhacay waana la yaabeen fajixisana way ku noqotay dhibaan ciidan ahayn mas-uul dowladeed weyn ahayn saasoo kale oo la dilay marka hanfani iyo argagaxunbay dadki la soo kaceen dabadeedna dadkii waa la xasuusaa nabadoon aadan gaarood oo ka mid ah waxgaradka magaalada badalxaawo ee gobolka geedo ayuu kaas ahaa kulanaysan aadan leenahay xulashada wareysadaa dhegeysanaysan raadiyo xaadadana waad nagala socotaan wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada ah muqdisho wuxuu warbaahinta u sheegay xilliga rasmiga ah oo xagga laga jiro doono tiyaatarka qaranka oo xilli u dambeeyey dhismo uu ku socday
kulligeen waynu garanaynaa muhiimadda bulshooyinka adduunka iyo gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ay u leedahay dhaqanku iyo fanka iyo suugaantu muhiimadda ay u leedahay waxaynu wada garanayna weeye soomaalidu dhaqanka wuxuu ahaan jiray weligiis wax noloshooda dhisa wax noloshooda qaabeeya way way warka ayay ku kala gudbisan jireen xafladaha iyo farxadda ayay ayay farka ku kala qaybsan jireen way marka ay ku jiraan munaasabado iyo dabaaldegyo sida dhaqanka guurka oo kale waa laga gabni jiray waa laga heesi jiray weligeed wuxuu ahaa soomaalida dhaqanku wax aada muhiim noloshooda ugu ah nabadda ka qayb qaata farxadda ka qayb qaata ayuu ahaa soomaalida isku wacyigeliyaan oo dhibaatooyinka iyo nolosha siday ugu noolaanayaan ay isugu wacyigeliyaan wuxuu u ahaa dhaqanka ummadda soomaaliyeed iyo gabayada iyo heesaha iyo fanku wuxuu u ahaa iyo ciyaaruhu waxa noloshooda qaabeeya ayuu u ahaa noloshooda dhisa ayuu u ahaa dabcan dhaawac baa gaadhay muddadii dagaalada sokeeye ay socdeen waxaa burburay dhammaan meelihii fanka iyo dhaqanka lagu samayn jiray iyo istarajaradii dhallinyarta lagu soo xuli jiray dhallinyarta fanka ku wanaagsan ayaa ayaa burburay marka european unionku inay nagala qayb qaataan inaynu taa dib usoo noolayno aad baan ugu ammaanay waxaan anigu aaminsanahay wasiir warfaafin ahaan wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska ahaan in dhaqanku noqon karo meelaha nabadda lagu soo celin karo isjeclaanshaha bulshada iyo isdhexgalka lagu soo celin karo inuu yacni dhawd kuma jiro wax muran ahoo ku jira male marka wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanna muhiim bay noo tahay dowladaha iyo hay-adaha nagu taageerana waa uga mahad celinaya waxaa hadda gacanta ku haynaa oo mar dhow dhammaanaya tiyaatarka qaranka oo ahaa xaruntii fanka iyo dhaqanka iyo suugaanta soomaaliya meeshii ay ka soo bixi jireen hadda laga yaabee european unionku inay social mediaha iyo internetka ku tartansiiyeen dhallinyarta ama xogta ku heleen laakiin meeshaasay ahayd meeshii dhallinyarta lagu tartansiin jiray dadka hobbiga fanka ah leh meeshii lagu tartansiin jiray heesaha hirkale lagu qaban jiray ciyaartooyda dhaqanka ciyaarta yaqaanina bayskooda ahaa soomaaliya dhammaan kooxaha ka jira dadka faniyiintaah ka jira xaruntoodii qaranku waa somalia national theatre wuxuu furmayaa december insha allahu tacaala isagoo aada loo qalabeeyey aada u fiican wuxuu qaadi doonaa ilaa laba kun oo qof ayuu ayuu qaadayaa inta fadhiisan karta si fiicanna waa u qalabaysnaan doonaa wasaaradda warfaafinta waxay bilaabaysaa inay inay qabato markaa heesihii hirkalay iyo tartankii fanka inay qabato heesaha keliya maaha heesaha gabayada ciyaaraha dhaqanka ayaa la qaban doonaa kuwa ugu fiican baan markaas halkaas hobalada waaberi ku beeri doona oo hobalada waaberi waxay lahaayeen qaybaha fanka oo dhan bay lahaayeen qofka ciyaartooyga waxaa loo tababari jiraa toban ciyaarood oo kala duwan ayuu mid walba professional u ahaan jiray marka halkaasaanu aadi doonaa oo mar dhow markii uu noo furmo ay ka dhici doontaa xaflado waaweyn oo faniyiinta soomaaliya isugu yimaadaan guda iyo dibad oo tartan lagu galo oo lagu kala ogaado insha allahu tacaala marka european unionkan waa ka codsanaynaa inay barnaamijyadooda layn kala dhigaan kuwa qorshaha wasaaradda la mid dhigaan nagalana qayb qaataan furista tiyaatarka qalabayntiisa tartanka dhallinyarta kulli diyaar baanu nahay inay nagala qayb qaataan waxaan u hambalyeynayaa oo ammaanayaa runtii gabdhaha iyo wiilasha kusoo guulaystay dadkii ablaygaleeyey ama tartanka uu galay kuwa barnaamijyadoodii ugu fiicnaadeena maanta halkan joogaay waxaa leedahay hambalyo insha allahu tacaala annakuna wasaarad ahaan dowlad ahaan diyaar waxaanu nahay inaanu european unionka iyo cid kasta oo nagala shaqaynaysa dhaqanka la qaadno dhalinyarta halkan waxa fiican kusoo gudbisay annakuna sii tijaabino haddii ay jecel yihiin ku darno hobalada qaranka waa beri hoose afar ilaa afar kooxood oo qaran baa jira hadda oo xoog u shaqeeya iyo dabcan hobollo kale oo waxaa samaysni karaa iyaguna barayfida sida maybi geeska africa kuwii la dhihi jiray dhalinyartii oo kale way samaysmi karaan oo iyaguna barayfida insha allahu tacaala ama kooxo iskooda u dhisan way samaysmi karaan marka hawshan hawl wasaaradda iyada ay u taallo weeye european unionku hawshay qabteen annaka ayay nagu caawiyeen dhalinyarta soomaaliyeedna inaanu annaku farxadooda iyo isdhexgalkooda iyo hamigooda inay muujiyaan inay maragtaaye bulshadooda wixii xun ka wacigeliyaan heese kaga wacigeliyaan gabayo kaga wacigeliyaan ciyaaro kaga wacigeliyaan waa waa waa aad baa loo taageen dad badan baa isku khaldaa diinta iyo iyo iyo farxadda anigu waxaanu aaminsanahay in in fanku yahay wax diinta oo bashahay weligana wuu aha wuu yahay maaha wax oo oo diintu diidan tahay maaha dhaqanka soomaaligu waa dhaqan diin ku dhisan waaye dhaqan diin ku dhisan waaye weligeed gabadha soomaaliyeed wiilka soomaaliyeed marka ay ciyaarayaan ama marka ay hab diintu fasaxday oo bay u ciyaari jireen oo oo fiican marka taasna inaan shakiladi ka gelin diintayna waa waa haysanaa specialina waa diintu waa waa waa qalbi waaye maaha wax oo physicaala maaha physical maaha inaa korkayga dabcan u jiraa dhaqanka in laga arko sida gabdhaheenan u labisan yihiin inay gabadhu ilaa xag ama wiilku uu qaab u labisan yahay oo diintu qaab bay leedahay laakiin haddana maaha in farxadoo dhan laga joojiyo iyo ciyaartii iyo isdhexgalkii iyo in laga joojiyo maaha marka waan idin soo dhawaynaynaa european unionka waan ku ammaanaynaa roolkooda waxaanu ka codsanaynaa inay waafajiyaan qorshaha wasaaradda qorshaha wasaaradda inay waafajiyaan oo aanay ku shaqaynin bannaanka istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka iyo fanka inaanay ku shaqaynin ay ku shaqeeyaan istaraatiijiyadda wasaaraddu leedahay dowladdu leedahay si aynu u wada gaadhno yoolka aan leenahay ee ah in soomaaliya guulaysato prospective noqoto meel fiican oo nabada noqoto saynu isku meel uga wajahno inta kalena aad baanu u taageersannahay hambaryaan leenahay waa idin soo dhawaynaynaa wixii dabadda ka yimid dowlad ahaan annaka ayaa mas-uul idinka ah inaanu idiin tilmaano meelaha iyo amniga qaabkaad magaalada iyo bulshada mudada badan ka maqnaydeen ugu dhex noolaan kartaan fanaaniintii waaweynaa sida aad ula xidhiiri kartaan wasaaradyada hoos yimaada annaka ayaa mas-uul ka ah oo kala qayb qaadanayna european union marka hambalyo intii guulaysatay european union thank you very much kulan wanaagsan ayaan leenahay magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaana markaan hadayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr oo maanta gaaray magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dadweyne aad fara badan waxa uu kula hadlay goob fogar ku taala gudaha magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose garoonka diyaaradaha magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha koonfur galbeed maamulka degmada wasiiro ka tirsan dowladda federaalka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xasan cali kheyr waxa uu sheegay maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu ku ammaanayo sida wanaagsan ay ugu soo dhoweeyeen magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose
mujtamacii gumaysiga miinsaad ku saaro marka caddeeyoy ma nabadba dhulkii beeraha badnaayoy mooskii iyo bambeelmada lagu manaystayey marka caddeeyey marka caddeeyey ma nabadba magaaladii dalxiiskiiyo masnooyinkii lagu xaay marka caddeeyey marka caddeeyey ma nabadba dadku muruqa maaliyo xalaal miira miiradka ahaayow marka caddeeyey marka caddeeyey ma nabadba muddo dheer mismaan arag reer marka caddeeyey ma nabadba waxaan u mahad celinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom oo soo celiyey sharaftii iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waxaana aaminsannahay in cidna cabsiin karta aanay jirin cidna aanay ka baqayn cid aan ka baqaynaa ma jirto inta ay noo joogaan wiilada yar oo geesiyiina oo sharaftooda iyo karaamadooda halkaas tahay intay noo joogaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee geesiyiinta haddii ay qofi aaminsan tahay in madaxda la cabsiin karo wakhtigaas waa la soo dhaafay cadow iyo khawaarij ka baqmayna intaad idinku noo joogtaan shacabkeennaana farxad kula caweynaynaa magaaladan waxaa loogu talagalay inay ahaato magaalada dalxiiska adduunyada dhan ay dadku isaga yimaadaan magaaladan waxaa loogu talagalay magaaladii ganacsiga oo afrika iyo aasiya wax looga dhoofiyo magaaladan waxaa loogu talagalay inay ahaato astaanti taariikhda ummadda soomaaliyeed maantay waxaan idinkugu yimid inaan idiin sheego inaan diyaar nahay inaan intaas idinkala shaqayno inaan dib u soo noolayno sababtu waxay tahay rajada iyo sharafta maanta aan ku noolnahay waxaa dhaliyey idinka iyo ciidankiinna oo iskaashaday iskana difaacay cadowga iska xoreeyey yidhina waxaan soo celinaynaa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno reer marko iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa astaanta cusub ee qarannimada ummadda soomaaliyeed waa idin garab taagannahay waa idiin mahad celinaynaa waa idinkaga mahad celinaynaa dib u heshiisiinta wada noolaashaha xasiloonida aqbalaadda in la aqbalo in laga gudbo dhaqankii hore loo gudbo dhaqan cusub reer markaa hormuudka ah markoy waa ku mahadsantihiin waxaan rabnaa dhammaan degmooyinka gobolka shabeellada hoose in cadowga laga xoreeyo dhammaan degmooyinka gobolka baaiyo bokool inay xor ahaadaan waxaan rabnaa reer koonfur galbeed inay noqdaan hormuudka dowladnimada iyo isku-duubnida dhallinyarada soomaaliyeed waa inaan shaqo u abuurnaa waa inaan dibidhiska magaalada idinkala shaqaynaa waxaa layga codsaday inaan halkan ka sheego in dhallinyaradii banooniga halkaas igu tusaysay inay ciyaarto in dowladda federaalku ay kala shaqayn doonto laga bilaabo maalinta berriha in garoonkiina ciyaaraha laydin dhiso inta kalena inta kalena inta kalena waxaan idinkala shaqayn doonaa baahiyada ay soo gudbiyaan maamulkiina marka aan idin leeyahay waa dhammaatay wakhtigii la cabsan jiray wakhtigii la shakin jiray wakhtiga cadow aan tabar lahayn oo ummadda soomaaliyeed been u sheegi jiray wakhtigaas waa la soo dhaafay mana aqbalayno taariikhdaas cod dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan marka waxaan leenahay haddii reer marko ay iska xoreeyaan cadowgii inta kalena maxaad isaga xoreyn weyseen sababtaan isaga xoreyn weyseen waxaan leeyahay waa inaad jawaab u heshaan halhayskii reer markood oo ahaa sax madow caanihiisa wixii cerdeeyey cibaaro leh maaho cibaaradaas jawaab u hela cadowgana iska xoreeya waa mahadsantiin reer marko waa idinu jecelahay waa idinla taaganahay waa idin garab taaganahay waa mahadsantiin ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr ayuu kaasaha oo maanta sida iran lagu soo dhoweeyey magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose qaybii ugu dambeeye barnaamijkan soo gaarna waxaad kusoo dhawaateen xubintaas ku xiisaha badneed ee kalamaan
ilaahay mahadi haddii oo abwaan odoway soo bogsaday na soo booqday waa ilaahay mahadi horta kooxdan masheexdu kolkii noogu horraysay dadku waa kar hayeene kalsoonay ka heleen war abwaan odowaayo ilaahay caafimaad siyaa liili soo dhowow maxaa kaloo la sheegay asxaabtii kalamaane ilaahay waa isoo caafiye alxamdulilah rabbalcaalamiin idinkuna waa isoo dhowayseen waanan dhowahay waxaanse odhan lahaa taariikhda adduunyadan awalan mugdi bay ahayd dadkuna siduu yahay ugaar aayadiyo duurkuu ku jiray mudday noloshii adkayd aawgeed tacaddigii ku dhacay intay is-urursadeen halkii biyo lagu ordeen deegaannay abaabuleen dabkay madagta ka unkeen iftiinkay daahirsheen horuu marku waa aqoon qarnibaa aragtida cilmigu waxay abbaqaadantaba aalada laysugu gudbaa badaha lagu aadayoo qaarado kala owdanbaa irdaha laysugu furooo astaan juquraafiyad ayaa lagu soo afjaray adduunya warkaba haysidee annaga wax walba ogaanayna weydii digtoore erin ambaarle antamay ku toobahayo afkareebooy war ariga iyo daawayntiisu aflagaada miyaa kaasi waa dhakhtarka xoolaha war war ma haysaane ra-iisul wasaare khayre maanta markuu aaday xalayna khudbaruna ayuu jeediyey hortii maquda beene hou jeedi jiray
nimayow may dheegi jiray dawlad diyaarada ka buwase dadka korjo waa maraase meeliye ka degaason mal dareemow laakiin may liyaabsana dawladdu meeli dawhora koysaya ulata geega li sheegow war dawladdaani waa dawladdii shacabkaa lagu yidhi war dawladdaani waa dawladdii facebooka beriwaane waxaan soo dhaweheenay ra'iisul wasaarahay aw khayre khayr allaha siiyo anninkana malaayan ku murtiqaadayna una reer marka sugayane ra'iisul wasaare khayre sunkoyte bishi siinte bishi bishii qabaabsiinte ra-iisul wasaare malay keenidee bishii doontee war afa ka dheyloo reebtin sida kaas ma ahan an isii sheekhidee ra'iisul wasaarada geha nin imaashaa reeb si fiican isoo dhaweeysho reeb hiraan siideen hiraan hiraan buurta maay geedeen wareey jideen ilaa iska noogeen hooga war say u soo dhaweynahay raiisul wasaare hadday war sidaa looma soo dhaweeye keliya raiisul wasaaraha ee kaca oo sacdiya war ilaa hadda inaad oramo tihiin inaad soomaali tihiin kalama aqaane naga dhegaysta warkii raiisul wasaaraha waxaan ka bartay halkan inaan dadkeenna wax ka qaldanayn inaan dhulkeenna wax ka qaldanayn in aan hawadeenna wax ka qaldanayn in aan diinteenna wax ka qaldanayn laakiin maamulkeenna ay wax ka qaldan yihiin waa markii ugu horraysay labaatan iyo siddeed sano kadib oo madaxda yaroo dalku ay qirato in wax ka qaldan yihiin war indhaha faraha ay gelin war heendha war ma haysiine gabar yaroon adeer u ahay ayaa wiil ciyaal siyaahi uga soo doontay adeer ma ku jiqda marka mase waa siisay wariinkaadi warkaa iga dhex geline gabadhii baan idhi wiilkaanaan ku siinayaa gabadhii waxay tidhi adeer mas-uuliyadda uu ugu guursanaayo surwaalkiisa ha ku cesh quda sariif ma aheenno waa jaqday waa ku dhooraysanno alla ilaah gabadha ka caqli badneed markaad tiri wiil surwaalku ka dhacaya aan ku siiyo waru ninka waa nabadoon lacagta laga hor istaagay faraha ka qaada
gabadhaasi wallaahi bilaahi anay ugu ballantahay waxaan ku leeyahay gabadhaasi caqli miira weeye anaana kaa soo doonaya warniyow adiga dhabarka haddaad ka jabtay weli ma waxbaad doonaysaa war waxaa sheekadan ku soo xasuustay qisa dhex martay nin inaga ajnabi ah oo isqabay aaskii xanuunsatay waxayna tiri walaalow yacafi qaladaad badan ayaan kaa galay waxaana ka mid ahay ay tiri lacagtaada intan xado ayaan saaxiibkaygii boyfriend siin jiray anugaan yar inoo joogana adigu aabbihiis ma tihid saacaddaadii dahabka ahaydna anigaa boorsada walaashaa geliyay si aad u ceydisid oo tuug ugu malaysid marka yacafi maanta waan socdaaye ninkii baa soo badayo wuxuu yidhi intanaa soo sheegtay waan ogaa waana sababta aan kuu sumeeyey ee bal usug inta sunta ay kuwada gaarayso ood rawaxayso war hortahaana say diigmahaysana waana ebeesishal goosadeen ebeese war abeesaa cunta laguma dhihine waa la sumeeyaa lagu yidhi war asaguba abeese kuma sheegin ahaanuu sheeg sheegay warnimadan waxaan idhi nin waliba islaamtiisa waa inuu ammaantaaye anse taydu waa udug haddaan odhan lahaa maantay iskaa bula inaan ahay dadkuwa waa ogsoon yahaye bal maxaan idhaahdaa naflo way arkahayaane allaha saalaab waana maanta calaacala geedkii la timid iskaabulow iridukoy ee iskaabulow iridukoy war ma ogdi miyaa in la fura xafiiska gurdoonka ma aad isku soo diiwaangelisaan war anigu bishii hore iska diiwaangeliya xafiiska garoobada ururka u dhaqdhaqaaqaye garoobooyinka soomaaliyeed war qoladaan garoobada u doodaysaa doobabkii ma ilowdeen yaa u maqan iyaga maalintii nimanka adduunka weligay ma maqlin dhallinyaradii waa taariibeen badday ku dhammaadeen warwar ma haysaana calay dhuusa maraabtii ka dhacda waa la yaab war maqoorta gareen baa la doortay ma lafta gareen ou la dhashay war lugta gareen wuxuu yidhi mas-uuliyiintii lagu laayay jawhar iyo balcad dhexdooda taas way eedi doonaan shabaab ballan waayo uu yidhi dhiiggooda inaan dhiiggooda ku darno
dawladdii ambaartay ku dhammaatay mad u hinjibaada bilaaween ma waanu ambaaraynaynaa warwarkaa naga dhex gelinine dhuusamareeb xalay xeradii koob iyo labaatanaad laba wiiloo askarta ka midabaa waxaa la yidhi biyihii kululaa ku dhifatay markay fuuqsadeen ayay kala shakiyeen labadoodii xabbaday isku bilaabeen xeradii oo dhanna waxaa la mooday in la soo weeraray markaasuu askari kastaa kii ku xogay ku bilaabay hadda abwaan cali shan iyo toban oo dhuusamareeb jooga wuxuu yidhi wiilashii kabaday biyaha kululee karkaray dhiiggu markay koo iyo tobankii tahay kor isku siiyeen war xerada kow iyo labaatanaad waa lagu xadiray jire yaa beleda kululkeena war digtoor shaakir ma erey ma og tihiin ciidankeena ciidan adduunye ma aheena ciidan aakhirow ahaay inta ciidan adduunye la soo kordhoobay ba awaamadow isku dheelmadeen war sheekhow adduunyada waa isbeddeshaa adiga naftaada suudaa lagu geli dhuusamareebba weligeed jawaan iyo dhagax lama dhigin qarafaan ka hor war ra-iisul wasaare kheyre markuu marka dig ka soo yidhi soo dhowayntiisii waxaa la socota bug ou ka badbaaday maandhow waa maana caddeeye ma buulo leera lagu soo dhaweeyey war awowgii lagu war ma haysiine jubbaland dhibaato culus baa ka jirta madiwiiniyaalkii asgalay walaal sayid axmed madoobe miyaa tanaasulay eega taas waa eedi ee warka naga dhegayso kismaayo waxaa lagu dhaawacaa la yidhi guddoomiyihii guddiga isbedel doonka laakiin dhibaatada ugu xun waxay ka dhacdaa la yidhi beled xaawo maamulkii degmada xala guryahoodii laga afduubtaa la yidhi kadibna ayagoo gowracana maydkoodii magaalada lasoo dhex dhigaa la yidhi horta waxaa la yidhi calaamatul fi saxaab marka bini aadan la gowraca haddaa aragto calaamatu shabac war adigaa hore ka sheegtay maxay tahay calaamaddii isumaddaa sheegaysa war xalay shabaabka laftigiisa meesha dusha looga soo dhacay waa jilib iyo bu'aale war meesha shabaabka kenyaatiga lagu laayay waa shabeellada hoose hooga kenya dagaalkii baduma wuxuu ka gaaray inay shabaab noqoto war weligeed ay shabaab ahayde xalayse wax ku dhacay walaalayaaba waxay yidhaahdeen bannaanke ikwanini saasa ini mingi zuw ayay ka yeertay war soo tii la yidhi rag haddaad colaad leedihiin ciidanse u weydo hadba waxaad ku cilbixi kartaa kucaw adduuna war mayleeray hoobaada kashiintan kibirta kuule elbanjara kawlanka siye se kibirka baada kiindhi war mayleere kirkira kanu salaaday halaala istaawiyoy war meesha cirka looga soo dhacay waa warshadii shidaalkay ku taale dalka sacuudiga waxaana duqayaa layidhi xuutiyiina cirka uga soo dhacay war cabdi qaydid wuxuu yidhi ra'iisul wasaare kheyr iskuma wanaagsanin balse waan ku ammaanayaa siduu wax uga qabanayay galmudug war ma mahad salaadaa sidaas yidhi war maaha cali maxamed geedi wuxuu yidhi dowlad waa laga shaqaystaa waana lala shaqaystaa war dhakhaatiirta xooluhu waa is yaqaaniin dhegaysanayne iga dhegaysa heeskan hadduu xiilku qaybsamo agaa siman ku siin lahaa haddii kugu xumaadana waan kaa bedeli lahaa wasiir baan kaa dhigi lahaa war haddaad digtoor nuur wasiir ka dhigto yaa xoolaha duraya war wax dura la wey maayo digtoor xabeebaa duraya war digtoor xabeeb wuxuu yidhi dadka waalan sanadkan waa sii kordheen war digtoorka inta taabuuga isticmaasho markii lagu daro ma yidhi war kuwaas waalidooda waa wakti kooban saaca saacada waaliyiin war taabuu waa la diiday inta kadib laga soo dejiyo marka kuwaan magaalada lagu gado ma kontarabaan ay ku soo galeen war taliyaha boolisku wuxuu yidhi ceelad cusubaan keenaynaa oo amniga caasimadda lagu sugo war taliyaha ciidanka asluubtan wuxuu yidhi askari askari ka damiina ma jiro war gudoomiye cumar firish maanta wuxuu ku celiyey hadalkiisii ahaa in wadooyinka la furaayo war firishkanan hortiisa farmaajo noo sheegay in wadooyinka dhan la furayo war hadalkii ugu la yaabka badnaa wuxuu ahaa nabad sugidda soomaaliya oo shaacisay inay bilowday isticmaalka aaladda internetka marka waxaan la yaabanaha awal ma isticmaali jirin miya war cid kale aad ku qaldaysaane shaqada nabad sugidda qayb la shaaciyaaba kuma jirto war warkii dibadda oo somalilan aan soo gaarnay waxay dhaheen saldhigii militariga ee imaaraadka aan sii rabnay waanu ka noqonnay yidhaahdeen war cali khaliif gallaar wuxuu yidhi heshiiska aan somalilan wada galnay muuse biixi raalli kama aha war waxaa la yidhi awal horeba ruuxaan cimrigiisu raagayn afar sano rajiimkii ka ragaadsha-aayaha misna ii rogaal celi uga qaada raaxada mid markuu ka raystana mid ka daran rakada tago dhibka loo rukumayoo niyad xuma ku ridayaa kayrkiis ka reebaye raja samirta caliyow xalna laga rikaate gabaygaan xariifa sameeyno laga rikaatee ku yidhi camalno wadartii tartamaysay tirada kii ku helo inta loo taaniyeeyo dharaar taajka la saaro soo inaan u tilmaanno tala siinana ma waryaha ayaa tale kaa yeelaya markaa la talinayso
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalaman barnaamijka intaas waxaa ku dhan yahay tan iyo kulan dambe waxaan kaga tagay heystan habeen wanaagsan
saaxiibayaal garashada kalliitaay riygeeda oo xura umaysiiga ka daceeley tumalay tumalay tumalay danta garoo tumalay tumalay tumalay somalay garadnay garashada kalliitaay riygeeda oo xura umaysiiga ka jeceley tumalay tumalay tumalay danta garoo godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badabtaay godobteeda maqan iyo gashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badabtaay etimiilaagoyaay gocandana abuuraay gedka ruuxa wadaayo gardarada u hiishaay goodayoo ka noqotay gulubkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegii asaga etimiilaagoyaay gocandana abuuraay gaska ruuxa wadaayo gardarada u hiishaay goodayoo gam noqotay gulubkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabtegii asaga ubaaba weeyaan warkaygee gurmo soomaalaay gurmo dilgilo kus socokoon kaa gurmo rumaha ka gur nabadda guddoon umaysiga diid gayiga difaac garbaha isqabsada gacankaaga duur gurmo Somalay, Somalay, Somalay, Somalay garanay, gesigeeda logay, gurbadka iyo dumarkiyo hurtideeda layay, Somalay, Somalay, Somalay dantaa garo. Somalay, Somalay, Somalay, Somalay garanay, gesigeeda logay.